madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa maanta guddoomiyey oo kor joogay heshiis ay kala saxeexdeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jabuuti iyo mas-uuliyiinta in ka badan labaatan shirkadood oo ay leedahay dowladda shiinuhu madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa marka hore iga warramay dulucda heshiiskan laba wax wey waxa meesha ka socda labadaa wax waxa weeyaan maxaa la yidhaahdaa jabuuti in laga dhigo xarun lacagta la isku weydaarsado xoolaha la isku weydaarsado oo afrika xabadda baa ugu horeysa ee dowladda shiinuhu dhisaysa ujeedadeeduna waxa weeyaan in lacagteeda ay qiimihiisa sare u qaado in ku wax laysku weydaarsado ilaa iminka doolar keligii unbaa dunida ka socda toodaas inay halkani ay ka dhigtaan yuanka inay halkani laysku laysku dhaafsado oo wixii la kala iibsanayo halkan la mariyo waa mid taasina magaca iyo xoolaba way keenaysa talabaad waxa weeyaan waa anagii nidhi siddeed iyo afartan kilometer oo kaari warshado iyo ganacsi xor ah laga samay kaasaan dee anigu yaro degdegsaday oo waxaan idhi ma sugayo intaad intaasoo dhan aad dhammaynaysaan kilometer isku soo wareeg ah iyo barba iyagaa ku daray iyagaa barka ku daray shalay aniguse kilometerkaas sanadkani in la ii dhammeey ayaan doonaya waa kaa ujeeddadu saxeexanna taas ayaa ku jirta oo abuuraysa ilaa toban kun shan iyo toban kun oo fursad camal maxaa yeelay warshado ayaa la keenayaa halkan wax lagu samaynaya laga diri doonaa haddii aan leeyahay mudane madaxweyne maxaa lays odhan karaa dadka intaa leeg ee ku soo hiranaya waddankeenna lacagtoodii ku aaminay hantidoodii maxay ku aamineen baad is odhan kartaa dalkeenna daafaha dunida iskaga kala yimaadeen garaanshaha iyo meeshuu ilaahayna dhigay iyo soo dhoweynta iyo fududaynta iyo sharciyada xeerarka maxkamadaha garsoorka intaasoo isku wada biirtay ayaa keenaysa in yacni lana lanoo yimaado oo wax lana weydiiyo oo aan wada shaqayno oo annaguna aan dadkeenna uga faa'iideyno ugu dambayn mudane madaxweyne shirkii kismaayo ee soo gebagabaysmay ummadda soomaaliyeedna aad ayay wehelbay kaa dhigtaan ummadda soomaaliyeed oo aad bay u soo dhoweeyeen markan dambe aad ku soo noqonaysid doorashooyinka marka maxaa lays odhan karaa shirkii kismaayo tala may gaadhin madaxdii aan laysku noqdo baan leenahay waxaan wada hadalna waa aan heshiino waddankuna maanta dadkaa ururay ee meeshaa tegey xil taariikhiga ayaa saaran dhankay dhinac u socoteen laakiin shisheeye aynu soo dhexgelina idinku heshiiya baan leenahay oo wax u dhiga ummadda waa layna sugayaan gudoomiyaha maamulka dekedaha jabuuti iyo aagaga ka caagan cashuuraadka abuubakar cumar xadii ayaa ii sheegay qaabka ay u howlgelayaan shirkadahan shiinuhu seexan wuxuu ka koobnaa seex afar heshiis oo midka u horeeya uu yahay goob cashuuraha ka aagan oo jabuuti ka maalgelinayno oo ballaarkeygu yahay siddeed iyo afartan kilomitr isku soo wareega marka maanta waxa aan seexnay qaybtii u horeysay oo ah hal dhibic shan kilomitr isku soo wareega inaan dhammaystirno intuu sanadkani labada kun lix iyo tobanka unan dhammaanin inaan dhammaystirno oo sanadka labada kun iyo toddobiyo tobankana ay warshadihii ay soo degaan ay hawshoodii ay bilowdaan marka waa mashruuc aad u ballaaran waa mashruuc dalka iyo dowladdu ay ka sugayaan in shaqooy badan ay ka soo baxaan halka dhibic shanta kilomitr soo wareega waxaa la filayaa shan kun ilaa toban kun oo shaqaale ah inay ka howlgalaan afarta heshiisba waxaasy ku saabsanaayeen heshiiska wuxuu ku saabsanaa mashruucan dowladda shiinuhu ay wado oo la yidhaahdo khadka xariirta ambasit road oo ahaa qarniyadii hore baacmisha u dhexeeyey shiinaha iyo adduunka intiisa kale yurub asiya oo midna uu maro dhulka beriga midna uu maro badda marka jabuuti waxaa hoseeya kaa badda ay ka mid ahaan jirtay berigii hore marka taarikhdii dib u raaceen waxay rabaan shiinuhu inay ay soo celiyaan ay dib u nooleeyaan dadkii iyo dalalkii ay beriga ay la ganacsan jireen waxayna u qoondeeyeen afartan bilyan oo lacagta maraykanka us dollars inay maalgelin ku sameeyaan mashruucaas oo maraya dalal badan marka anaku jabuuti maantaan seexnay heshiiskaas oona seexnay dowladda shiinaha waxaana rabnaa intaan qaybta ugu wanaagsan aan ka helo lacagtaas afartanka bilyan oo dolarka maraykanka ah rabadaan muuse v o a jibuuti